ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay tiro aan la ogeynna way ku dhaawacmeen dagaal barqanimadii saakay ku dhex maray deegaanka soonakey ee degmada hodan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamo boolisa oo u xil saarnaa burburinta guryo lagu sheegay inay sharci darro yihiin ay iska hor yimaadeen ciidamo kale oo milatari ah oo diidanaa in la burburiyo guryahaasi oo ay degan yihiin qoysaskooda waxaana goobta ka qarxay dagaal culus oo soconayay ku dhowaad laba saacadood kaasoo sababay inay xirmaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarasho ee deegaankaasi iyadoo dadka qaarkoodna cabsi ay ka qabaan inay haleesho rasaasta dhacaysa ay isaga baxeen guryahooda haweenay ka mida dadka deegaanka ayaa v o a uga warantay qaabka ay wax u dhaceen wuxuu dagaalka ka dhacay soonakey suuqeeraha meesha loo yaqaano waxaa laisku heystay dhulal meesha wadooyinka aan bajijibinka sugtay labada qolo qolada dhulalka iskale iyo qolada dhulalka laga jijibinaayana saaka iskacan saaray muddana ciidamada weeyaana saddex guryo howlgalka sugday dadaas dukumentiyada siyaad baraysay sheegaayeen keensaday dhulalka degnaayana ku qabsaday ee ka kaxsaday saar wuxuu bilowday afar saac iyo toban daqiiqa camal bilowday dagaalka inta aniga indhahayga aan kusoo arkay dhimasho laba qafood qaf haweeney ah iyo qaf raga wax dhaabaca maan arki labadaas qafood oo dhimashada ah kortagay qaf oo yaalay meel dukaan agtiisa lagu dilay oo rag ahaay iyo haweeney kaleto meesha dayga baabuurta laga rara dawiga runta hadda qabow yahay laakiin weli ciidamada waxba fadhiyaan kulli wax kasta waa la fulanayaa qasilaa hadda soo gaartay male dadka shacabkiioo barakacaayo iyo ciidamadeeda far fadhiyo oo keliya meesha yaalo dariiska waxay wataan booliska sidoo kale ugaas cabdidaahir ugaas nuur oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmada hodan ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay xal ugu heli lahayd dagaalka ka dhacay soonakey ee u dhexeeya ciidamada dowladda waxaan rabaa dowladda federaalkana aan ka codsanaya gaar ahaan arrimaha gudaha iyo intii ay qusayso dhibaatada halkaas ka dhacdayna in loo gurmado dadka meesha banaankaa daadsanee milicda ee xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda la daryeelo dhibaatada kale oo dhimashada aan loo baahnayn keeni kartana la joojiyo oo markay dib intii wadankan iyo dadkan kusoo jireen waa ku filan tahay inaan wax kasta oo dhimato dhimasho ama dhaawac ama wax dhib la yimaadaan keeni karaana in laga hortago oo la joojiyo dadkaasna maatadaana aan dhibaato dambe loo geysan oo haddana banaanka ay daadsan yihiin gurmad degdega ay dowladda u samayso wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaa sheegaya in ciidamadii ku dagaalamay deegaankaasi saakay ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan amisom kuwaasoo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn soonakey dagaalkan ka dhacay deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee halkaasi ka dhaca waxaana jirtay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhowr jeeroo hore halkaasi isku fara saareen ciidamo boolisa oo doonaya inay burburiyaan guryaha lagu sheegay sharci darrada iyo ciidamo kale oo milatariya oo arrintaasi ka soo horjeeda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho